أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wacan dhegaystayaal meel weliba oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaad weliba maantaoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaabana barnaamijka waxaan ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah sidaad la socotaanba waxaa muqdisho ku soo kordhay afduubka carruurta oo ay geysanayaan kooxo isugu jira rag iyo dumar si dhab ah looma caddayn karo cidda ka dambaysa afduubka carruurta balse waxaa muuqata in gacan shisheeye ay ka dambeeyaan waxaa la qabtay oo warbaahinta iyo baraha bulshada ka soo muuqday dad lagu eedeeya inay afduubanayeen carruur haddaba waxaan barnaamijka si qoto dheer ugu lafaguri doonnaa ujeeddada ka dambaysa afduubka carruurta iyo waxaa ka jira in xilligii gumaystaha sidaan oo kale loo kaxaysan jiray carruurta si loo gaalaysiiyo toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah ibnu muflix iyo casaam axmed oo labadoodaba ah xeeldheerayaal u dhuundaloola arrimaha soomaaliya waxaa inaga xasuus ah in dhegaystayaasha idaacadda ay ka qayb geli doonaan barnaamijka oo aan ku soo gudbin doonno aragtidooda ku aadan mowduuca barnaamijka waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan mar kale waxaannu hawada idiinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba barnaamijka ayaan toos u gudageli doonnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka soomaaliya waxaa dareenka dadka qabsaday howlgallo qorshaysan oo lagu afduubanayay carruur soomaaliyeed magaalada muqdisho ayaa hoggaan u ahayd magaalooyinka laga kaxistay carruurta lama oga tirada carruurta la afduubtay ee maqan mana muuqato cid u istaagta inay baaritaan dhab ah ku samayso afduubka carruurta martida ayaan soo dhaweynayaa ugu horeyn cazaam ayaan hordhigayaa su-aashan cazaam marka aynu ka tagno wakhtigan casriga ah waagii gumaystaha waxaa jiray afduub caynkan oo kale ah oo lagu afduubanayay carruurta maxay ahayd ujeedka laga lahaa yaana ka dambeeyey sideena ayuu ku soo bilowday afduubkaasi waxaan salaamayaa ugu horeyn ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan iyo guud ahaan howlwadanada idaacadda sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa ee dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan oo halkan naga maqlaya waxaan ku salaamayaa guud ahaantood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib haddaan u gudagalo ee mowduuca maanta miiska noo saaran oo runtu ah mowduuc yacni howshiisa iyo warkiisa oo aad u badnaa yaantan marka hore haddaan wax yar isduldaa ku sameyno barnaamijkan isaga ah oo carruurta la xadayo ee horta marka hore barnaamijkan waxaan isweydiinanaa xagee kasoo bilowda asalkiisi barnaamijkan ma ahan barnaamij hadda nagu bilowday in carruurta la xado la qaato barnaamij hadda nagu bilowda ma aha ee saan la soconno soomaaliyadan teena ah ee waxay ku jirtay waddamadii la gumaysan jiray xilligaas gumaystayaasha reer yurub soomaaliya waxay u qaybiyeen ilaa shan qaybood ilaa yowna haadaana ee ay maqan yihiin shanta qayb qaybo ka mid a xilligaas saan ognahaaba soomaaliya waxaa gumaysanayay ingiriiska oo qaybta waqooyi joogay talyaaniga oo qaybta koonfur joogay iyo faransiiska oo xeebta jibuuti joogay iyo gelinka shanaad oo ilaa hadda ay saan ethoobiya iyo qayb n f d ee kenya gacanta ku haysato xilligaas soomaaliya waxaa laga furay iskuullo waaweyn oo lagu talagalay in lagu baadireeyo carruurta khaasatan haddaan tusaale usoo qaadano magaalada berbera waxaa ka fura iskuullo yacni ilmaha lagu baadiriyeeyo ilmahana lagu afduubto kadibna lagu qaato marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u bidhaamiyo barnaamijkan carruurta laxadaya ah keliya kuma koobna carruurta in keliyaha lagala baxo iyo xubno muhiim ah laakiin barnaamijkan muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahay ayaa waxay tahay in la kirishhtaameeyo carruurta inta la qaato sidaan ognahaaba in badan maanta waxaan maqlnaa carruur ayaa la la'yahay carruur ayaa la la'yahay oo nugu badata carruurtaas marka la la'yahay waa carruur inta la qaato la raba in lasoo kirishhtaameeyo kadibna dalka lagu soo celiyo iyagoo kirishtaan ah ama iyagoo kirishtaan ah ee waddamada kale ay joogaan wayna dhacday oo san hore in kuu sheegaba arrintan waxay soo bilaabatay xilligaas soomaaliya ay gumaysanayeen gumaystayaashii reer yurub oo ingiriiska taalaanka ugu horreeyeen xilligaas soomaaliya waxaa laga afduubtay carruur aad u carruur badan fara badan qaarkood xaggaas yurubta la geeyey waa lasoo dhaqan yacni rabay magacayaasha laga soo bedelay arrintaasi saan ognahaaba waxaa ka dhiidhiyo ka xumaaday rag soomaali ah oo gumaystiid ahaa oo aan tusaale usoo qaadan karno sayid maxamed cabdulax xasan raximah allahu tacaala iyo rag la midka ahaa sheekh bashiir iyo sheekh xasan barsane iyo rag lacaynka ahaa dadkaasi waxaa dhaqaajiyey barnaamijka hadda aan idin sheego ah caruurta laga- la gaalisiinayo oo la kirishtaameynayo oo la xadayo ayaa yacni kicisay intaas kadib soomaaliya barnaamijkaas wuxuu kusoo laabtay xilliga hogaamiye kooxeedka oo soomaaliya xilligaas waxaa dhici jirta in caruurta la afduubto la iibsado kadib dadka laga yacni dib looga gato wadaadada sunnada ka muuqatana iyagana la iibsado oo gaalada laga gato iyadoo loo saarinayo sunnada ka muuqata darteed magac lagu yeelayo leeyahay waxay ahaayeen argagixiso iyo wax lamid ah Ee, intaas kadib arrintaas hogaamiye kooxeedka ay ku kaceen iyo raggii soo adeegsado gaalada ahaa waxaa ka dhiidhiyey oo kacay raggii maxaakiimta islaamiga ahaa oo aan ognahay hogaamiye kooxeedkii inay ka saareen guud ahaan dalka intaas kadibna lagu soo dabaalay amni iyo istiqaar ummadda muqdishona irmaqaati ka ahayd intaas kadib waa tii waddanka la soo geliyey ciidamo shisheeye oo gaalo ah oo ay u horayaan etoobiya iyo waddamadan lagu yeeray amisom ciidamadu ay ka socdaan oo uganda iyo burundi ay uga horeeyaan si loo soo celiyo ee shaqadii ahayeen hogaamiye kooxeedka oo ay ka takhaluseen maxaakiimiinta islaamiga marka aan fiirino marka yoolka loo keenay ciidankaas afrikaanta ah oo ilaa yaman hada waddanka joogo arrinta loo keenay waxaan ka fahmi karnaa intaan la gelin ka hor waddanka intiisa badan waxaan dhihi karaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya boqolkiiba ee, sagaashan iyo sagaal waxaa haystay ee, raggan mujahidiinta ah waxaana ka jiray amni iyo istiqaar gaaladuna markay dusha waxay kala socdeen arrinta kasoo socota soomaaliya iftiinka kasoo baxaya ayay dusha kala socdeen waxay dusha kala socdeen soomaaliya yacni caruurteedu inay kusoo baxayaan caruur ahludiina oo baraarugsan oo waaqiciga la socota si marka taas loo damiyo nuurkaasna loo damiyo waxaa soomaaliya la keenay ciidamadan aan hada sheegnay oo caloosho shaqaystayaasha ah oo ay ka dambeeyaan qoladii hore waddanka u gumaysan jirtay ee reer yurub danta laga lahaana waxay ahayd in la damiyo nuurkaas islaamka kadib eh, maxaa maxaa xigay waxaa xigay in magaalooyinka amniga ahaa oo looga dhaqmayo shareecada islaamka ay isku bedelaan magaalooyin fisqi iyo munkaraadkiiba kuwooda ugu xumaa oo marka hore la qari jiray lagu sameeyo maantana waxaan aragnaa waxaa dib usoo laabtay arrintii aad in caruurtii la xado kadibna la geeyo xarun loo samaystay ee dhaqan xumaanta soomaaliya iyo diin rogidda soomaaliya oo la yihahdo xalane xaruntaas oo soomaalida badankeedu ay yaqaanaan ayna ogyihiin qof kastoo soomaaliya haddaad weydiiso maanta ama muqdisho ha joogo ama magaalo kale ha joogo haddaad weydiiso ee, xarunta xalane maxaa lagu qabtaa Wuxuu ku she- wuxuu ku leeyahay xarunta xalane waxaa waaye meesha dhan oo soomaaliya dhibkoodu ka taagan yahay waaye. waxaa waaye magaalo ka gooniya magaalada muqdisho oo go- xeyndaab go-aan oo gaara waaye oo yurubta ka tirsan saasuu kuleeyahay qofkaad weydiiso waayahay waan kugu soo laabanayaa Een, waxaan soo dhawaynayaa aqoonyahan ibnu muflix afduubka waxaa barbar socda kufsi lagula kacayo gabdhaha xitaa wiilasha maxaa u sabab ah in mar qura ay soo kordhaan afduubka carruurta iyo kufsiga haweenka oo aad ugu soo batay soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار Ee, waxaan salaamhayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan iyo walaalaha daadiya barnaamijta aad iyo aad baan idin salaamhayaa ilaahaydan barakeeyo ilaah subxaana watacaala ajirkiina ha badiyo intaa kadib waxaan filayaa su-aashaasi waa sadar muuqda su-aal ka dhan weeyaan kufsiga muqdisho ka jira muqdisho besa kama jiro kufsigu wuxuu ka jiraa geyiga soomaaliyada oo dhan buu ka jiraa hadday n f d iyo xaggan soo wadankan kenya ay dhulkan ay kenya gumaysta uu yahay hadduu kilalka shanaad iyo dhinacaas iyo galbeedka soomaaliya yahay iyo hadday dhinacaya nimankan soomaaliya la bixin xaggooda ay tahay kuwan puntland sheegta ilaa iyo muqdisho koonfur yacni meel gabdhaha muslimiinka ku badbaadeen ma jirto muqdisho marka gaar ahaan la yidhaahdo sababta u soo batay maxay tahay kufsiga muqdisho dhexdeeda ka dhacaya haddii la isweydiiyo su-aashaas markii lasoo koobo waxay noqonaysaa oo keli ah ma kuu sheegay waa kayd rageed wixii laga sugahayey ee laga filhayay muqdisho ee dadkeeda laga filhayay ayaan dhicin taa marka ay dhacday marka inaysan dhicin ayaa waxaa dhacday inuu kufsigi bato oo soo bannaan baxo waata ibnu muflix inoo jilci maxaa laga sugayay reer muqdisho haddaan jilciyo waxa muqdisho laga sugayay wuxuu ahaa muqdisho markii gaalo qabsatay ku habsatay ee dadkii walaalaha ee muslimiinta ee soomaaliyeed ee wada- magaalada deganaa hadh cad iyadoo la arkayo ciidamada afrikaanka ay baabuurta iyagoo rag iyo cilmahoodii iyo xaasaskooda iyagoo gaari ku jiraan baabuurta taangiga uu dulmaraya la fiirinayay ama faaraga uu dulmaraya markii la fiirinhayay meeshay rabaan inay dadka ku leynhayeen markii la fiirinhayay wax allaal waxay rabaan oy doonaan inay sameeyaan lagu fiirsada indhaha laga dhowrtay markii lagu fiirsaday gabdhihii soomaaliyeed intii la qaqabto oo niman soomaali sheegto araadil ah oo boqol boqol doolar iyo konton doolar ka qaata intay kaxeeyaan inay gaalo u geystaan maalin walba gabdhihi cawadaha iyo miidhiyaha laga fiirsanayo ama qoraalahooda soo dhigan laga fiirsanayo markii lagu fiirsaday dadkan wax walba oo bahdila iyo wax walba oo ayaga dullayn kara ma ka diri mise ka diri mahayaan markii lagu fiirsaday oo dadka indhaha ay rogteen oo ay noqdeen gashaantii aamuska aamuska lagu meheriya ay noqdeen inuu kufsigu soo badan hayo oo cirka uu marayo cidna kama qarsoonayn reer muqdisho waxaa lagu yaqaanay ama dhaqankoodu ahaa ama laga filayay marka gaalo qabsatay ama dhacdooyinkii u horreeyey ay dhaceen inay intay kacdoomaan ran jaris marootia shacabka haraamsada waa kii lagu shirbahaye in sidai intii loo galo afrikaanta madaxtooyada loo daato xaaraan la fadhi waaya maanta oo iyadoo nadiifa ay maanta joogtaa la sugayay markii la arkay dadkii inay wadadaa qaadeen oo nin kii un wax dhibaatada ku dhacday bes ay ku kooban tahay cid ka hadlaysa aysan jirin cid garab istaagaysa aysan jirin cid ka dhidhin karta aysan jirin markii la arkay ayaa waxaa la bilaabay oo batay tacadiga inuu sii xadgudbo tacadiga xadgudubkiisa marka min kulli jaanib buu ka galay magaalada waxaad dhegaysanayseen ama aada soo gudbinayseen ama caalamka waa uu daawanhayey dumar barakacayaal oo masaakiin intii loo dhacay marka ayaga daaqada ka baxeen ilmahooda intii yararka kuradaha intii dabada loo fayday dabada laga fulaya qoomul lagu samaynhaya arkayseen way sheegahayeen oo meesha laga soo qabanhayay waxaad arkayseen gabdho yar yar ah oo niman tuuga ah oo macallimiin isku sheegay macallimiin ma ahayn oo dhaalimiin ah inay lahaayeen ayadaa maxaa dhihi jiray gabadh yantaheeda toban jirkeed baa na kufsatayba ama ka yareydba yacni waxaan oo dhan waxa kale waxa keenaya waa xadgudubka laga dhidhin waayey baa keenaysa inuu kufsigu soo batana sabab waxa u ah markii lasoo koobo oo sababi karta saddex qodob marka anu aqriga maskaxda yarta aan fiiriyey saddexdaa qodob kow waxaa ka ah munkarkii oo cid reebaysa aysan jirin cid reebaysa munkarkii iyadoo aysan jirin oo bannaanka lala taagan yahay sabab bay kow waa sababka koowaad ee keeni kara sababka labaad ee kaa kaba sii weyn ee kooba lagaba dhihi kara waxaa weeye dadkan markay diinta ilahay intay ka jeedsadeen ay dastuur qaateen ku dhaqankii diinta ilahayna dhinac laga maray nin walbana hadduu maanta gabadh faraxmay uu og yahay wax laba isweydiinaysa inaysan jirin laba odayoo bacmadow waata isu imaanayso xataa haddiiba lagu qabto ama ay gabadhiba sheegato uu qirto in la dhahayo waa in hebel waa gabadha intaa qaata oo xeer jajaw inta lala aadayo dadkii aan cid laba isweydiinaysa aysan jirin berrina gabadh rabo uu guursanayo markay taasina dhacday ayadana waxaa soo badiyay ay ka mid tahay kufsiga qodobka saddexaad ee kufsiga soo badiyay waxay tahay alkhiira alislaamiya oo dhimatay khiiradii qofka muslimka lagu yaqaanay iyo dareenkii uu qofka muslimka uu qabay oo dhimatay oo gabdhihii soomaaliyeed kuwa gadanhaya ee gaalada u dhiibahaya ay yihiin kuwa ilamadeertood ahaa luuqadooda ku hadlahayay dhiigooda lahaa lagaba yaabo qaarkood inay isyaqaaneen qaarkood inay derisba yihiin laga yaabo intaa markii laisku soo aruuriyo kufsiga muqdisho waxaa sababay inuu soo kordho sababka cinwaanka ugu badan waxaan isleeyahay waa arrimaha aan soo sheegay aad baad umahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa cazaam maxay reer muqdisho soo xasuusisay afduubka carruurta oo xargaha goostay waalidiin badanna cabsi ku abuuray heer ay gaartay in ubadka ay ka joojiyaan dugsiyada qur-aanka arrintaani laba war xataa waa soo xasuustay tan koowaad ay soo xasuustay waxay tahay soo xasuusteen reer muqdisho waa afduubkii ay samayn jireen hogaami kooxadyadii oo ciyaalkana ay madax furasho ka qaadi jireen wadaadada sunnada ka muuqatana ay iibsan jireen taasi waa arrin midda labaad ugu muhiimsanay soo xasuustay waxay tahay muqdisho ay soo xasuusteen waa amnigii iyo nabaddii ka jirtay xilligaas ka hor oo muqdisho iska daa in carruur laxadee xitaa yacni munkaraadka la sameeyo lama samayn jirin mana la jahri karin leanno dadku way cabsanayeen waxay ka cabsanayeen in qof ka sameeyo munkar noocan oo kale ama qof muslima diloo kale in lagu fulinayo xad u dhigmo qofkii sidoo kale wax xado in xadu sariiqa lagu fulinayo in qofkii macaasi sameeyo asna wixii sharcad qabta lagu sameynayo oo la tacsiirayo in balwadihii iyo wixii la midka aan laga ogolaan jirin magaalada muqdisho haddana waxaasoo dhan ay soo baxeen balwadii taasi warkeeda badaa heer heerkeeda dhaafto tuuganimadii iyo sariiqadii taas warkeed daa'idana waa dhaaft waxay maraysaa hadda marka in dadka la xado carruurta in la xado iyadoo suuq madow uu ka furan yahay meesha aan idiin sheegay oo aan ka wada dhegeysanayo ah xalama marka arrintaani labadaas buu soo xasuustay oo dadka reer muqdisho hadad weydiiso guud ahaan waxay qarayaan muqdisho in xilli amni oo ka jiray maantana amnigaas aan la haysan xilligaasna aysan jiri jirin in fal noocaana la sameeyo ama carruur la xado ama xataa dunuubta yaryar oo hadda yararka nala ah anaga muqdishona joon yararka nala ah
waa tahay dad badan ayaa aaminsan in si hoose ay u socotay afduubka carruurta muqdisho xilli dowladdu ay isku diyaarinayso doorasho ayay dhacayaan afduubka iyo kufsigaba maxaa isku soo beegay waxaan su-aashaasi siinayaa ibnu muflix arrintan way taagnayd ninkaan ka warhaynin ama aan ogeyn unbaan ogeyn mooyaane muqdisho cabaadkeedu wakhtigu batay wakhtigan maahan u bilowday wakhtigan ma ahayn in badan bay reer muqdisho cabaadeen in badan baa gabdhihii la kufsaday in badan baa ilmihii la dufsaday in badan baa la qaylinayay oo arrimo badan soo socdeen dowladdan aad sheegaysaan aad leedihiin doorashaa jirtana dee doorashada lagu sheegahayo laftirkeedu qayb bay ka tahay waxay qayb ooga tahay arrin aan islaahay dadku uma baraarugsano dadkan arrinta fulinaya waa mashaariic lasoo qaatay kufsigan iyo arrin nuuhan dhacahay waa arrimo lacaga lagu qaatay ninkii doorashada rabay iyo ninkii maxaa la dhihi jiray ii sheegay kursiga u shar- u socday isu sharaxay waxay rabaan waddo ay ka soo galaan doorashadii dadkii shacabka hore ay ku beer la xubsadaan oo ay yidhaahdaan waxaana dhacahaya xildhibaan ka hadlaya ma jiro anuu haddaa i doorataan waxaasoo dhan in laga- magaaladan ka nadiifinhayaa waxaa kanan yeelhayaa cid cid ku xadgudbi karta ma jirto gabadh la kufsan kara ma jirto yacni khiyaali aan waxba ka jirin in dadka lagu beer la xawsado dhinac bay ka tahay waxaa kaloo dhinaca ka ah oo kaleento doorashooyinku markay dhacahayaan diyaas baro iyo dulli iyo qul oo dhan baa magaalada isugu imaada ilaan meel kale ma tegi karaan nijaastii oo dhan ee magaalada isugu imaatay ee meesha kusoo xaadirtay waxay nin walba wuxuu rabaa shahwad iyo dareenkii meel ku guto u baahan yahay waxaan wax diyaas baro oo macsiyo qurun ka imaaday weeye ama halka ha joogeen ama kuwan dibadaha ha kusoo halaaba ha noqdeene taasa marka waxay sababaysaa inuu hadda waktigan ay doorashadu ay dhacayso ee doorashadu soo dhowdahay in sii fasaad fasaadka uu sii bato taas ayadana sabab u noqon kartaa la dhihi karaa aad baad u mahadsantaa ibnu muflix waxaan siinayaa markaan casaam axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada muqdisho isla su-aashii hore mid ka ag dhow ayaan ku weydiinayaa maxay dowladda iyo laamahooda amniga u qaadi la'yihiin tallaabo looga hortegayo afduubka iyo kufsiga waa su-aal dadka isweydii doonaan ay isweydiiyaan in badan haddii si loo firshan inay isweydiiyaan ay ay macnaha jaalima ku jirto say jaalima ugu jirtaa marka waxay jaalima ugu jirtaa Ee, nimankan wax xadayo iyo kuwa hadda aan sheegnay oo maamulada ah waa dameer iyo labadiisa dhigood Ee, shaqadana waa shaqa ka dhexeysa iyaga waa qandaraaska wada dhexeeya nin qandaraaskiisa dunyahana ma jiro sidaa daraaddeed sababta iwaad la'yihin waxay tahay barnaamijkan ayagaa wato barnaamijkan waa barnaamij ay wataan waxaan kaloo tara- rabaa inaan ku darsado barnaamijkan ee, xadida ah oo caruurta la xadaya ah kuma kabna caruur la xaday waa barnaamij guud ahaan rab- la rabo qofka jaanus lagu helo oo la siraa waa la xadi karaa ama la siraa qofka caafimaad qaba la xado maxaa yeelay ee, saan u sheega laba sababood ayaa u sababay in- in la xado yani la- ee, barnaamijka la sameeyo mid waxay tahay oo ugu weyn in la kirishhtaameeyo caruurta oo diinkooda la bedelo maadaama hadda wadankan keenaha uu yahay wadan muslim ah oo intaasoo sano gaalada iyo duulaan ku haysay ee, diinkiisa dadnimadiisa iyo dhulahaantiisa ee dad ay duulaan ku ahayd dhulkiisa waa qaybsatay oo way way ku guuleysteen inay qaybsadaan diinkiisina way burburi la'yihin ilaa hadda dadkiisii hadda la rabaa marka in si toos inta loo soo qabto carruurta la gaalaysiiyo oo laga dhigo carruur kirishtaan ah dalkana waatan an- anu- ku- annaga aan ku faano wadanka soomaaliya boqolkiiba boqol waa muslim aan dhahno taasaa la rabaa in car lagu shubo oo la yidhaahdo ee, wadanka soomaaliya waa wadan diin badan ka jiraan oo waxa la yidhahdo taqaarul adyaan la sameeyo haddii ku antacoodaan oo laga hirgeliyo ee, waxa la yidhahdo dimuqraadiya almaaniya ayu diin laga hirgeliyo la helo dad kirishtaan ah la helo dad yahuud ah la helo dad shiica ah intaas ba waxa waxa loo yacni loo gool xaaray waa intaas waa tahay waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaynu bartamaha kaga jirnaa diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan afduubka muqdisho goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa aaraah dhegaystayaashu noo soo diraan oo ku aadan mowduuca laga doodayo waxaan ku laabanayaa martideena maanta ibnu muflix reer muqdisho waxay qabaan in xalana ay tahay meesha ugu weyn ee carruurta lagala baxo keliyaha afduubkana ay door weyn ku leeyihiin mala qabtaa dadkaasi oo shisheeyaha jooga xalane ma ku lug leeyihiin afduubka carruurta way ku lug lahaan karaan ma ahan ee mashruuc aan ayagu aysan fulinin maba ahaan leh anugu mashruuc aysan nimanka xalana fadhiya reer galbeedka aysan fulinin ma ahaan karo halna waa in lagu baraarugoo la ogaado ilmaha yarka ee dhallinyarada ah kelidiisa ama beerkiisa iyo wadnihiisa waxay joogaan lacag aan maanta qof bini aadan magtii joogin bay joogaan dadkan gaalada reer galbeedka iyo addoontan ee sigaarka iyo khamrada iyo qurunka cabba khinsiirka iyo doofaarkuna cuna boqolkiiba siddeetan keliyahoodu ma wada shaqeeyaan ama total way fadhiisteen oo dhulkay fadhiyaan ama ma ahana keli baa shaqaysa midna ma shaqayso ama mid baa shaqaysa tii ka- tii kalena way fadhaa tii shaqaynaysidna laftirkeeda baa- baa- yaa yaa bukaan ah keli marka nadiif ah oo siday tahay nadiif u ah qofku inuu helo way adag tahay marka dhaqaale kasta iyo juhdi kasta oo qofka uu ku bixin karo waa gaal aakhare waxa uga horeeya inuu noloshiisa u dabaro ayuu ku bixinayaa xaggee laga heli karaa marka waddan dowlad ka jirto oo maamul ka jiro oo sirdoon ka jiro oo sharci ka jiro ma laga fulin karaa maya lagama fulin karo haddaan laga fulin karin xaggee laga heli karaa waxaa laga heli karaa oo keliya waddan burburay ooysan ka jirin dowlad sida yeman oo kaleento sida soomaaliya oo kaleento sida libiya oo kaleento sida ciraaq oo kaleento sida suuriya oo kaleento wadamada noocaasa ee aysan ka jirin wax dowlad aysan ka jirin ayaa loo ayaa laga heli karaa marka idan dadkii ma soo kici karaan oo meesha ma imaan karaan waa dad xanuunsan ama istaallo ku jira ama maalinba keliyahood la dhaqahayo waxay fangaranayaan marka oy ballan qaadayaan lacag kasta oo loo keli nadiif haddii loo keeno lacag kasta oo loogu keeno inay ku gadanayaan waa maalin taajirba ninka laba keli hadduu gato cunug buu xadhayaa laba kilid kala baxaya labada kilid hadduu gato maca salaam guriga dooqa ugu dheer buudhisanaya marka shisheeyaha xalana jooga waa sababka koowaad ee arrintaas sababta u ah weeyaan dadkan soomaalida aan waxay noqdeen dugaag dugaag bay noqdeen waraabaha dhurwaaga xoolaha cuna ayagaa ka liita maanta intooda badan waxaan ka hadlayaa inta saqajaamiinta inta xiska iyo damiir kale iyo muslimiinta quman kama hadlahayo intaasi marka waxay damiirkooda wuxuu siinayaa wax aad cunto hel bas wax aad cunto iyo shahwo meesha ku guto farjigaada hel tii marka qofkii waxba ma hayo marka wuxuu ku ballan wuxuu ku fikirayaa sida uu ilmo kusoo xadi lahaa lacag uga heli lahaa lacagta uu ka helayna uu ugu zinaysan lahaa ugu tuman lahaa khamriya qoran iyo xashuux cabay uu ugu cabi lahaa marka markaan soo koobo sababka koowaad ee ra'iisiga ah shisheeyaha xaralo jooga ayaa kow ka ah taa waa in lagu baraarugo la ogaado waa tahay cazaam haddii ay sii socdaan afduubka carruurta maxaa ka dhalan karaya arrinta haddii si socota waxaa ka dhalan karto saan aaminsana saddex arrimood tan koowaad waxay tahay ee, waddanka magaalada ama magaalooyinka guud ahaan cadowga haysto ama kuwa ama gaar ahaan muqdisho caruurta waxbarashay aadaan waxbarashadaasna waxaa ugu horeeya dugsi qur-aanka Ee, caruurtii marka waxaa imaanayso qur-aankii iyo dugsigii iyo iskoolaadkii in cabsi awgeed loo aadi waayo marka saddexaa ka dhalan karto dadku waxay ku- ee, muqdisho joogaa waa dhowr dabaqadood dabaqad sare dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe Ee, dabaqad sare waxaan la jeedaa dad hanti leh oo awoodi karo inay caruurtooda baabuur saartaan gaadiid u kireeyaan saas darteedna ay ku geystaan ee, goobaha waxbarashada kadibna ay ka soo ceshaan waa dad awooddaas leh kuwaas waxaan isleeyahay waxbarashada saameyn u yeelmayso midda kale waxay tahay oo labaad dadka dabaqada hoose ah oo aan awoodin inay caruurtooda gaari u kireeyaan oo laga yaababa inay asalkoodii yacni iskuulka iyo dugsiga ay ku dhiganayeen wax yaroo isheeg ee, baryabaryo ah oo qaarkood dhowr caruur dhigato qaar loo dhaafay lacagti qaar ee, wax laga reebay qaarna ay inta lagu dhigto ay ku dhiibaan si dhib leh kuwaas ma awoodaan inay yacni la baxaan gaarir kiradiis taas marka waxay sababaysaa kuwaas inay waxbarasho ka haraan oo halkaas ay ku dhacdo dugsi la-aan waana kuwa u badan oon isleeyahay waa dadka u badan oo ay saameynta ku yeelanayso kuwaas waxaa ku dhici doono dugsi la-aan qur-aankii ilmi ka tagaan oo aan meesha ay rabeen ba gaalada iyo iskuulaadkii inay aadi waayaan macaahid macaahid shareecada lagu baranaya inay aadi waayaan qaraabadii inay isbuuqa weyso oo cabsi ay dhacdo ciyaalkii guryaha lagu elsho dhib badan way la kulmaan kuwaasi arrinta saddexaad ee ka dhalan karto arrintan waxay tahay ee, dadka muqdisho ku nool waxaa ku jira dad waaqica la socdo oo wax fahamsan oo cadowgooda yaqaan tabaa looga baxsan karana yaqaan ogna wadanku inuu yahay laba qaybood qaybna lagu dhaqmo shareecada islaamka amni iyo naxariis isqaar oo ka jiro qaybna waa qaybta hadda aan ku noolnahay oo magaalada caasimadda ay ugu horeyso qaybtaas dadkaas aan sheegay oo la socda waaqica waxay samayn doonaan ee, barnaamijkan khatarta ah il- ciyaalkooday kala qaxi doonaan waxayna la aadi doonaan magaalooyinka ay og yihiin inay ugu nabadgelayaan ciyaalkooda oo dadku caqligama la'o guud ahaan way ka warhayaan caruurta waxaa lagu xadaa magaalooyinka yani dowladda ay ka taliso iyo maamulada kale laguma xado wilaayaadka islaamiga ah tusaale haddaan kusoo qaato magaalooyinka amnigu ka jiro oo shareeca looga dhaqmo caruur lagu xada lama sheego cunug lagu xada lama sheego qof weyn lagu xada lama sheego qof kiliga baxa laguma sheego iska daaya laguma sheego xataa ee, qof wadada maraya xataa lacag la caada ma jiro magaalooyinkaas qof tuuga oo banaanka taagan oo la ogyahay ma jiro guud ahaan xumaanta dad la jahra ma jiraan sababtan waxay tahay waxay qaateen ay dhab u qaateen islaamka marka dadkaas aan sheegay waxay ku baraarugi doogaan- doonaan ay saaxiib la noqon doonaan walaalahood ku nool wilaayaadka dalka kuwaas ayana yacni rafiiq la noqon doonaan kuwaasna waa kuwa aan isleeyahay waa kuwa ugu fikradda fiican insha allah waana arki doonaa reer galbeedka waxaa hoos u dhacay tarankooda sidee bay u danaynayaan carruurta waxaan su-aashaasi siinayaa ibnu muflix su-aashaasi waa su-aal muhiim ah waa tii hadda aan soo ka hadlahay bay la bay la xidhiidhada Een, horta reer galbeedku ilmo ma rabaan caruurta danaynta ay danaynayaan inay ama korsan rabaan ama ay meel gaari rabaan ama ay ii sheegay ay iyagu dadka dhigan rabaan ma ahan hadday ay rabaan kuwa ayaga jirkooda ku jiray dhali lahaayeen ee irbadaas ku dhufanayeen ee isxidhahayeen ee naagaha maxaa la dhihi jiray dhalmada laga joojinayay midaasay dhali lahaayeen waxay rabaan oo keliya ah wax kale ma ahan ilmaha caruurta ee meesha jooga ee fitamiinka ah ee hadda soo kacahaya ee keliyihiisu nadiifta yihiin inay isu bedelaan oo keliyahoodii iyo beerkoodii waxyaalihii dhintay ay isku nooleeyaan intaasoo kee ayay rabaan wayna danaynhayaan ma ahane danta ay ka leeyihiin wadamada hadda aan soo sheegay ee dowladda burbureen danta ay ka leeyihiin ee dhaqaale ee gumaysi waxaa ka badan danta ay ka leeyihiin ee dadkoodii ilmahooga kelyahooda iyo beerkoodii wadnahoodii xubnahooda muhiimka ah ayaa ka badan oo ka muhiimsan ayaa xaggooda uga muhiimsan waayo waa laga yaabaa midkan in la ogaado ama dhaqaale inuu u socdo ama ii sheegay inuu ar- arrimo kala rabo in lagu baraarugo waa laga yaabaa laakiin laguma baraarugayo ilmaha ay xadahayaan iyo danta ay kelihiin lagu baraarugi maayo waana arrinta halisteeda la weeyaanoo aad iyo aad u dhib badan weeye ilahi subxana wataala ummaddaha ka badbaadiya shartooda aad baad umahadsantihiin waan idinku soo laabanayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadkan balse markan waxaynu idiin soo gudbin doonnaa dhegaystayaal nala soo xiriiray oo ka hadlay afduubka ku soo batay muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah dalka runtii maanta waxa weeyaan reer muqdisho wax kale ma hadalhayaan wax kale ay hadalhayaan ma jiro kufsigaasa laga sheekeynayaa waad ogtihiin in waxa weeyaan magaalada burcane arrinkaasoo kale in inan lagu kufsaday oo la dilay runtii waxa weye mashruuca waa mashruuc kuwada faaf kuwada faafsan dhulka oo dhan weeyaan hadday tahay waxa weeye soomaali galbeed hadday tahay soomaali waqooyi hadday tahay bari hadday tahay koonfur marka ujeedada laga leeyahayna waa ujeedada aan soo xuso weeye aan soo sheegay marka bulshada runtii saameyn aada u weyn bay ku yeelatay way hadalhayaan aada iyo aad bulshada maanta waxaweyaan nin nin kastoo ubadkiisa guriga kusoo xidhay qaar baa waxaweyaan macalimiinta nala soo xidhiidhay oo nagu yiri waxaweyaan xaafadda ugu kaalaya ubadka oo xaafadda wax ugu dhiga maxaa dhacay waalido maxaa idinku dhacay maxaad yacni ubadka usoo diri weydeen markaas yirahda wal ubadka ku aamini mayno oo wadanka sidii ma ahan xaaladda way kacsan tahay marka yacni dadkii cabsi xoog badan baa soo wajahday marka ummadda marka waxa weeyaan runtii aada baan ula yaabnay waxaan waxbaha ka baqina awadka soo dira ama idinkaba soo kaxeeya runtii waxa weeyaan horta malaakiis badan baa iminka waxaweeyaan arinka darteeda u xiran oo waxaweeyaan sidaa darteeda waxaweeyaan cabsida iminkana waxaweeyaan aada iyo aad bay arinkii u saameysay ummadda soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa axmed waxaan leeyahay afduubka ka dhacaya magaalada muqdisho waa wax ay hordhac u tahay dowladda hadda ka jirto waa fidnooyinkii ee la qarsooneyd fidno ka mida dadka iyo dalka iyo diinta intaba waa lagu soo duulay barrigii dadkii joogay waa sbebartis diintiina waaba laga hijrooday kheyraadka badda dhex yaalla maalin kasta ayaa la duldashaa marka waxaa hordhac u ah maamulka ka jiro muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idiin salaamo dhammaan idaacadda rediyo furqaan afduubkan kusoo batay magaalada muqdisho waa wax ay ka dambeeyaan gaalada dad ayaga ay kusoo daadiyeen magaalada muqdisho dadkaasi oo ayaga ay ku shaqaystaan lacag loo sheego aad ayay umahsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda waxaan ku laabanayaa ibnu muflix dalalka itoobiya iyo kenya oo daras la ah soomaaliya dhulna ka haysta waxaa la leeyahay carruurta qaar dalalkaasi ayaa loo waday maxaa ka ratibmi kara arrintaa iyada ah maxaana loo geynayaa dalalkaasi horta nimankan etoobiya iyo kenya markaan aan gallo horta waxaa leeyahy somalida waxay ku maamahdaa nin hooyadaa dil hoos kuma jiido de hooyadaa hadduu dilaado xagga joogtaa warkaama noola wey horta etoobiya iyo kenya ilaahi subxaana wa tacaala qolada uu yidhi laa ya'luunakum khabaaran waddu ma canitum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayana lakum alaayaati in kuntum tacqiluun qolada ilahi subxana wa tacala uu yidhi weeyaan horta gaalada ugu cadowsan ee maanta soomaaliya dariska la ah dalna ka haysta ogsoonna maalin yowma ma oo awood loo yeeshay in labadaa dalba laga dalbi doono lagana soo celin doono ogsoon weeyaan horta inay inoo wax inoo taraan iyo inay wax inoo qabtaanna kamaba sugaynaba waxaan ka sugayno ama aan ka rajaynayna ma ahan alimaam ibnu kathiir wuxuu leeyahy raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa tafsiirka qur-aan cadiim laa yalunukum khabaaran soo aayaddaa fasiray wuxuu yidhi ee yascuuna fii mukhaalafatihim wamaa yaduruhum bikulli mumkinin wa bimaa yastatiicuun min almakri waalkhadiicati wuxuu leeyahy ibnu kathiir waxay u socon hayaan dadka ayaga ah inay khilaafaan dadka muslimiinta wax kasta oo dhibi kara oo u suuragalana ay samaynayaan wax kasta oo ay awoodaanna aysan ka hagraynin oo ah dhagar inay dhagraan khadiica iyo wayawaduuna maa yacnutu lmu'miniina waxayna jecel yihin wax kasta oo muslimiinta dhib iyo mashaqo iyo culays ku ah wayashuqu calayhim weliba dhibahaya saasuu leeyahay idan nin sidaa kule ilahi ilahi subxana wata u leeyahay laa ya'luunakum khabaaran inay idin fasahadin hayaan oo idin dhibaatayn hayaan oo idin rafaadin ka gaabin haya ilahi subxana wataala uu leeyahay miyaad ka sugaysaa marka inuu carruur kuwa ama badbaadiyo ama chance intuu ka helo ama fursad kuu helo ama uu kuu helo maxaa la dhihi jiray iishay kansho uu kuu helo inuu ku daynayo waa maya kuma daynayo cadow aan nimanka ahayna ma lihin qoomkuna waa qoomka ilahi subxana wa taala u yiri laa yarqubuuna fiikum ilan walaa dima idin ilaalin mahayaan qaraabo iyo xigto iyo ballantoona idin ilaalin mahayaan culumadu waxay ku fasireen ibn cabaas iyo cikrami iyo keyrkood waxay ku fasireen meesha la yidhaha laa yarqubuuna fiikum ilan walaa ilan waxay yidhahdeen alqaraaba dimatanna waxaa weeye alcahd iyo ballanta weeyaan bay leeyihiin marka ballanna nimankan idin ilaalin mahayaan qaraabanimona idinku dayn mahayaan haddii qaraabanimo dad ku daynayaan saxaabada nabi maxamed sal alay wasalam bay ku dayn lahaayeene waa niman cadow ilaahay a weeye waa niman innaga inoo inugu maqan waa niman dhibaatadeenna ka shaqaynaya marka etoobiya iyo kenya haddii la geeyo ilmaha soomaaliyeed ama halkaa lala tago ama sidaa ayada ah loo loo geeyo wax laga sugahayo wey nabaraad sugaysay naxdin ma leh meeshii ay soomaalidu dhihi jireen weyaan wayna yeelahayaan cadaawadooduna waa cadaawad qaan gaadhay oo gaamurtay weye ninkan weyn ha ogaado kii ogaana hadda waaba sii ogaa wuxuu yidhi xajaab ibnu yuusuf marka intuu isagoo aayadda qur-aanka ah salaada tujinhaya dadkii uu tujinhayay yaa qur-aanka u istaagay wuu aamusay markaasaa laga aamusay deena shib baa laga yidhi markaasaa wuxuu yidhi maa lakum laa tantiquun war maxayna la hadlaynin bi salaad laba ku jira aniga qur-aanka ninku xaafid baa mujrim ah waa la aamuso shib baa la yidhi ilaa in walba wuxuu ka baqaya markuu salaada ka baxo intuu haddii loo sheego inuu yidhahdo waa ninka hadlaya oo la yidhahdo waa xajaaj ibnu yuusuf oo madax ka gur ka jaro yuu ka baqaya nin walba waa la aamusay markaasaa wuxuu yidhi kaanahum khushubun musanada waxaad moodaa geeda la tiirtiiriye oo aan hadlayninba wax yihiin ba aysan jirin wuu aam waa waa la aamuso shib baa la yidhi markaasaa wuxuu yidhi wala ta oo meeshaan ujeeda weeye wala taclamuuna nabahu bacda xiin buu yidhi warkaan idiin sheegahayo markaan salaada ka baxaad ogaan doontaan buu yidhi malagiin baa galay waxaan uga jeedaa ninkaan ogeynuna ogow ninka ogowna waad ogtahay kaan ogeynuna wala taclamuuna nabahu bacda xiin markay warkooda uu ku gaadho oo gacantooda kugu dhacdo ayaad ogaan doontaa hadda ma ogide ibnu muflix culimada muqdisho jooga maxay arrinkan kaga hadli la'yihiin war horta waxaa isweydiinayna waa hawta culimmada aad sheegaysaan anuu weli ma fahmin culimmada aad sheegaysaan raggin dhalinyarada baaraka allahu fiikum an horta weli maana fahmin ma culimadu ictisaan baad culimo u taqaanaan oo ma culimo ictisaan baad sugaysaan inay ka hadlaan arrintan ma jadiidiya aad culimo leedihin ood ka taqaanood inay ka hadlaan sugaysaan ma nimankii la dhihi jiray suufiya almushrik alqabuuriya ayaad rabtaan oo inay ka hadlaan rabtaan inana cid kaloo joogto muqdisho ma jirto ma islaaxaad ayagu munxarifiin oo kabasi gaalsan kuwaasoo dhan ayaad ka sugaysaan ayaguna waa ayo ciddad ka suga culimada sheegaysaan waa ayo culimada muqdisho joogta ee arrintan ka hadli karta ee xiniyahaale waa kuwe ictisaam waa qayb ka mida adowla federaaliya asoomaaliya العلمانية الديمقراطية قيب كم دول الاعتصام من أولهم إلى آخرهم ومد فكر كودا قبا يمد لدع عصان أيغا يمد أشقيا وشاوشوس وا يمد أيغا إني قوليستان كرة وين ودعين يوي وحكوسة الجديدية ترسي وما رأيكم نما لا ترسي أو ميشن لكينا وماها عروا كاسا كهلين ور عر انتي كهلان ورغنما وشغا دكا شعب كان ورسك عليه توكتن عر هادهن وحدي رقيهن oo rag wax isku oo rag tabarul awood haday yihiin carar waa kaasaa ka hadleen waad iga taqaanaa hadday ka hadlaan suufiyana dee horaanba soomo iyo in lamid aheenoo iyagu lagama sugayninba yusabbixuuna bixamdi ilmelik caamo dhiga waaweyn oo qabuuriyiin oo mushrikiin ah oo inay asalkoodaba gaala yihiin iyo islaan yihiin aan la kala garanaynin oo haddii la fiiriyo madhab aima dacwo najdiya la fiiriyo lagama murmi karo ma mushrikiin ma maxaa ma murtadiinba oo marka hore islaam bay ku dhasheen mise islaamba markooda ma ahayn islaamba uma sixina gaalay ahayn lagaba niqaashka lagaba doodi karo markii masalada la geliyo ayaguna inay ka hadlaan masala iyada ha sugin islaaxu munxarifin oo qardaawi iyo iyo raggi la midka ay u fidqoodeen ba in itixaad adyaan oo meel walba ay manshuur ku tahay taalo waraaqahay qoreen oo aaminsanba maanta ninkii gaalka ahaa ee lagu gowracay faransiiska lagu gowracay ilaah subxaana watacaala walaalkaa shahiisa ha aqbalee nabi sal slam ninkii intuu cayay gowracay aaminsanba munxarif gurigiiba ahlunaar oo kaafir inay ninka aaminsan miyaad ka sugayseen inay ka hadlaan oo arrinta iyada ay dhahaan dadka shacabka oo arrinta iska qabta ay dhahaan maya war maanta waxaa waxiidka ee muslimiinta waxida matala ee booskoodii taagan ee loo baahan yahay mar waliba kana hadla kana dhiidhiya ficil iyo hadal la uga dhiidhiya waa nimanka mujaahidiinta iyo intay isku fikirka yihiin dal iyo dibadba waxa ka hadli kara waa intaas culimo markay meesha aad ka sugaysaan ma jiraan waa qolada udhihi jira sheekh xasan ariulahi baraar udhihi jira weeyaan waxay kale ogyihiin ma jirto nimankaasi haweenkooda saddex iyo afarta ah ha ku filaadeen halkiina ku gaardiya jana lagu galaya shirbaacada kuwuu yidhi ha ahaadeen maalinkay muqdisho aan sugu imaanana ha inoo ahaato maalinkaas ina waqti ayo marka xisaabteenu maalishaasaa taallaaye waxba yaa lagu mashquulin culima culimanimana magacana ha ka ciyaarina ikhwaani magaca culimada ha ku ciyaarina nimanka culimo ma ahan cinda caamati naas bay culimo yihiin amaa cinda man yacrif xaalahum kuma tiriyo laa yacuduhu min alculamaa kuma tirin culimo kuma tirin dadka ayaga marka dadka ayaga ayaa lagu mashquulin anuu fikirkaasaan qabaa wax la gudboon oo laga soo hayana ma jiraan halkaan bay fadhinayaan etoobiyaankii lama gaadi kara axmed imaam uu la taagnaa abu hurayra tii unbaa weli taagan cazaam maxaa ummadda soomaaliyeed tala ahaan u soo jeedinaysa hadda ummadda soomaaliyeed waa saddex qaybood qaybi waa qayb fahantay dhagaraha gaalada iyo gumaystaha waddanka heesto dhagartiisa fahantay kana soo horjeestay falalkiisa guracan oo hubkooda qaateen kadibna ilaahay subxana watacaala uu siiyey liibaan iyo guulo iyo amni iyo sarax uu ilaahay uu deeqa markay iyagu ee go-aan qaateen oo isku dhiibi dideen cadowgooda kuwaas inaan su-aale kama taagno waan wada ogna waxay yihiin ilaahay ha u barakeeyo ilaahayna maarata ha u baaqi yeelo maaragtay nabadda iyo amniga iyo sharca ku dhaqanka ilaahay u baaqi yeelo qaybta labaad waa qaybta ugu xun waana qaybta wadanka gumeysii kusoo kusoo duulay iyo cadowgii kusoo duulay garab iyo gaashaan u noqdeen u noqdeen indha ay ku socdaan u noqdeen maskax lagu qaraabto ummadda soomaaliyeed diinkooda iyo dadnimadooda lagu maartay lagu baabi'iyo taasna way noo muuqataa haddaba qaybta saddexaad waxay tahay qayb dhexo oo fahansan dhagaraha gumeystaha fahansan diinkoo lagu dhaqmo faa'iida ay leedahay ha yeeshee aan wax yacni ficla aan samaynin waana qaybta ugu badan soomaalida oo way ogyihiin dhibaatada jirto way ogyihiin gumeystahan iyo gaaladan inaysan khayr keenin ha yeeshee tallaabo maysan qaadin dadkaas waa dadka kale marka kuwa gaalada raacay iyo kuwa go-aanka qaatay wanaagsan iyo kuwa aan go-aan qaadan meel dhexe taagan saddexda waxaan leeyahay midda ugu horeyso ah kuwa go-aanka qaatay waxaan leeyahay ilaahay aan garab galo shaqadiinana halkiina kasii wada sii laba jibaara ilaahay adinkoo kaashanayo waad guulayso doontaan guushuna cirib damba adinkaas kale insha allah qaybta kale waxaan leeyahay oo weli aan go-aan qaadan oo meel dhexe taagan waxaan leeyahay waad aragtiin hoosh may mare marba xilligii soo martay waxay soo martay heer dadka af malab lagu hadlo macaan waxay soo martay heer beheer soo martay maanta waxay taagan tahay in gumaysto uu runta noo sheego oo runta noogu sheego inuu caruurtiini gaalaysiinayo caruurtiin oo u furtay xarun uu ku dhaqan xumeeyo keliyaha iyo baarka iyo xurma yani xubnaha muhiimkan uu kala baxo uu samaystay aan ogaano qaybtaas waxaan leeyahay aan baraarugno aan ku baraarugno waxaa soo socdaa ka xun waxa joogo arrinta haddaan hayno oo gacanta ku hayno oo ah caruurta la xadayo dadka waaweynana la xadayo wax ka daranaa kusoo xiga daan laga dhiidhin ummadna ilaahay ma bedelo subxaana watacaala ilaahay ay u bedelaan dhaqankooda haddaan qaybta kale la hadlo oo gaalada raacday oo gaalada soo dhoweysay oo maanta u sabab ah in gaaladu ay xarumo ka furtaan waddankeena islamarkaana caruurteena ay xadaan waalidiinta soomaaliyeed ay walwal iyo walbahaar ku reebaan qaybtaas waxaan leeyahay rabbigana u toobadkeena subxaana watacaala toobada way furan tahay ilaahay subxaana watacaala wuu idin arkayaa ilaahay u laabta ummaddiina kusoo laabta shareecada islaamka soo gala aan guud ahaanteen u shaqayno diinta rabbigeen subxaana watacaala guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka cadow maamulo aan dhammaantii feejinaano fikraddeena aan bedelno oo aan dhab u bedelno fikraddeena aan waaqica la soconno aan ku dabaqno waaqica jiro aan caruurteena u raadino meel ay ku badbaadi karaan aan caruurteena u raadino meel ay dhaqankooda wanaagsan oo islaamka ay ku qaadan karaan intaas ayaan kusoo gagaweynayaa asalamu calaykum waraxmatullahi barakatu ugu dambayntii ima muflix si guud maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed wax dardaaran ah oo aad u diraysana ma jirtaa waalidiinta oo ku saabsan qadiyaddan taa haddaan walaalayaal aan kusoo dhawo waalidda waxaan u dirayaa dhowr qodob kow ilmihiina ilaashada gacanta qabta dugsiga geeya gacanta ka soo qabta guriga keena guryahana intaad ku xidhataan albaaba ku xidhataan quflo dhab ku siiya derbiye dheerra ku samaysta haddiina derbi awoodina jiingada ku samaysta oo ilaashada ilmihiina waa qodobka koowaad qodobka labaad haweenkan dumarka ah ee soomaaliyeed ee musalsalada la daba dhigay shaqaha laga qabto haweenka ilmaha waxaa ugu baylaha badan musalsalaad la isku salliday oo aafo ah oo hindi ah oo la toojooy oo balaayo iyo wax jin iyo wax jaan ka sheekaynaya ayay haweenkeenna ku mashquuleen nimanka mas-uuliyiinta inaan mas-uuliyiin laba hadlay nimanka mas-uuliyiinta waxaan dhihi lahaa war haweenkan musalsalaadka idinku shaqaad aadaysaan oo rotood kala haysaan horta kow ilmihiina ka warhaya mas-uuliyadda ilmihiina inkaad dhasheene ka warhaya oo daba taagnaada oo cunuga iyo adigu isku tollaada oo ilmahaaga wakti sii oo la soco haddaa tahay rajulka guriga mas-uulka ahaa weye qodobka labaad dayuusan noqonin musalsalaadkan tiifiyaha guryaha lasoo xidhay ha la jaro jamiic wax alla wixii tiifi ah musalsal ku xidhan ama war ku xidhan ha la jaro waayo waxaa loo jarhay waxaa weeye musalsalaad baa ka socda musalsalkaana gabadhan intay daawanayso miyir ma qabto wax miyira oo ay qabto ma jirto musalsalkaa soo geli digsigaa ka gubani oo ilmaha maxaa dhe xafaayada ka bedeli mayso oo meeshan intay fadhiisatay si laga maanta fadhida qadida baa ku sheegi oo dugsi ilma waqti ka waqti u baxay war kama hayso oo waqti ay ilmihii seexdaan war kama hayso kanaaca ka daali musalsalaadka guryaha ku jira raggu ha ka shaqeeyeen oo ha gureen waa tala aan bixinayo oon leeyahay ha la qaato waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee meesha jooga ee meesha yaalla waxaa weeye ilmaha meelaha aad geysanaysaan ee ama dugsiyada ah ama iskoolada aad geysanaysaan la socda muxuu yahay waxa lagu dhigo manhajkiisa dadka dhigan nooca yihiin mas-uuliyad ma qaadi karaan telefoonada ka qorto la xiriira qodobka afraad ilmihiinna markaad meel waxbarasho geysaan idinka oon ka soo qaadan yaan la soo daynin yaan la soo daynin oo ilmaha mar hadda hawsha halkaa gaadhay nin walba ilmaha gacanta ku hay oo ku gacan adkow hadduu aabbihii joogin oo hooyada ku gacan adkaato iskuulka ha geyso ama qof ehel oo qaraaba ha u dirto ha ka soo qaado ama ha geeyo intaasaan waalidkana u dardaarmi lahaa u dhihi lahaa yeela oo qodobka igu dambeeya ee dardaaranka waxaa weeye soomaaliyey sidan caqli ma ahan sidan caqli ma ahan si lagu siloonaan kara ma ahan khaasatan reer muqdishow sidan noolal ma ahan war ilaahigiina ka cabsada war waad dullowdeen oo khadkii baad ka dhacdeen oo dhaqankii iyo anafadii iyo dadnimadii idinku yaqaanay ead gaalo ku quusan jirteen ayaad ii sheegeen dhulka dhigteen war etoobiyaan baa idin soo galo saan ogaa waad u gasheen dariiqyada muqdishoa lagu jiijiiday war maraykan baa saan waa loo galay ninety three war dadkan waa inay kacaan oo iska celiyaan hal arrintaa intaan ka bixinna waxaan ku darhayaa dadka aaminsan etoobiyaan shacabka muqdishoa bixiyey waa beentood dadka aaminsan etoobiya ee nimanka la dhihi jiray maraykanka waxaa bixiyey oo meesha ka saaray nimankii la dhihi jiray caydidii raggiisii waa beento taarikhda way ku ciyaareen etoobiyaan mujaahidiin baa bixiyeen shacabkuna garab bay u ahaayeen bidaliil haddaysan mujaahidiintu aysan joogin maanta ma joogaan bay kuwan iska bixiyaan maxaa been loo isugu sheegaa horta oo loo dhahay reer muqdisho waxaan ahayn looga dhigaa reer muqdisho waxay wax ku yihiin mujaahidiinta haddaysan mujaahidiinta wax ku ahayn saddex dhacdo oo taagan saddexda mujaahidiin baa joogta iyagana hogaaminaya iyagana meesha iyagana baabi'iyeene maxaa looga waayay gadaashood nimankii ranjarskii la baxay ee gaalada ahaa unisom ee ninety three-gii soo galay soomaaliya laga laga saaray ee dhulka lagu jiiday raggii qarxinhayay ee baabi'inhayee ahayn sheekh cabdullaahi sahal sheekh cumar dheere aadan xashcayrow raxmatullaahi calayhim ajmaciin iyo ragga la midka ah ee qaarkood hadda nool yihiin raggaasaa hogaaminhayay waa qodob koobaad qayb bay ka ahaayeen ma diidan inay qayb ka ahaayeen ee waxaan diidanahay guusha laga leexinaya ragga mujaahidiinta ee reer muqdisho la siinaya keligood maya reer muqdisho shacabkoodu waxay wax ku yihiin mujaahidiinta markaasay ku noqdeen waxay laba ku noqdeen qabqablayaashii ayagoo waddooyin kala xidhan yihiin oo qabiil u kala xidhan oo nin nin u gudbi karo uusan jirin waa kay maxaakimta dhehen been baad sheegaysaa nama dhoofin kartaan kii ka raacday waa tii la is ogaa waxay reer muqdisho garab ku siiyeen markay arkaan inay raggan dhallinyarada ee mujaahidiinta ay ku dhiiradeen in la iska celin kara nimankan ayay shacabku garab siiyeen shacbiyan qayb bay ka yihiin ma inkirsani laakiin waxaan diidanahay in la yidhahdo mar walba reer muqdisho waa nimanka etoobiyaan ka saaray reer muqdisho waa nimanka unisom saaray reer muqdisho waa nimanka qabliyaash saaray been weye mujaahidiin baa hawshan ka shaqeeyey ayagaana ilaa hadda utaagan ka shaqayn doona insha allahu tacaala qodobka saddexaad aan ku beenaya waxay tahay ee raba in arrintan lagu saxo ay tahay waxay tahay etoobiyaanka u dambeeyey ee muqdisho labada kun iyo toddobaadii laga saaray ee ka qaxee ka luweeyey ee lugtay ka ka bilaabeen xuud beenad ku galay etoobiya xoog ku haysta ku galay raggii baabi'inhaya mujaahidiin bay ahaayeen wixii shacabku garab bay u ahaayeen caanaha iyo biyaha iyo hubkaba waa ku garabowteen qayb bay dagaal ka ahayn laakiin hoggaan baa loo baahan yahay nimankan fara kulul ku qabta meel nasaara taa haddaan la helin waxba socon maayaan waxba ma soconayaan ayib waa in la ogaadaa marka reer muqdisho waa inay dhiiggii ay shalay lahaayeen ee unisom markay joogeen lahaayeen ee markay qablayaasha joogeen lahaayeen ee markii la jebinhayay etoobiyaanka ay lahaayeen waa in intay la imaadaan meeshan dowladii ma joogtee niman cumala'a oo ilaahay subxaana watacaala ka ku kufriyey oo aimatul kufri ah oo in la iska qabto u baahan oo damiir kaga dhintay oo etoobiyaan qurna oo urahaya oo injirle gabdhahooda intay usoo xadaan usoo afduubaan u geynaya oo qaarkood ay dhisku dhacdo ogsoon tihiin oo maalin lasoo dhigayo qoraalkoodii lasoo dhigahayo youtube iyo facebook iyo meelbu lagu soo dirahayo lasoo dhigahayo nimanka u adeegahayo weeye xaalanahan intaa u jira waa nimanka dad ilmahan soomaaliyeed la dhacahayo ama gabdhahan la kufsanhayo waa nimanka u shaqeeya ee geeya cadaana intuu kasoo baxo xaalana gabadh soomaliyeed ma kufsado intuu kasoo baxo xaalane ama madow kasoo afrikaan kasoo baxo awood uu wiil ilmo soomaaliya kusoo qabsado oo xaalane ku geysta ma lahan dadka u shaqaynaya waa nimankane nimankan ha la iska qabto haddaan la iska qabanin oo nimankan aan halkaa la iska qabanin in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay qole ma bedelo ilaa iyago naftooda ay bedelaan waa lagu jiri lagamana bixi doono silacaayo oohintaa iyo baraarta hooyooyinka maalin walba tv-ga lasoo marinayana way taagnaan doontaa hadduuse ilahi subxaana watacaala nasri kale uusu keenin waxaan leeyahay marka war intaad baraarugtaan oo dhiig isku yeeshaan oo nafta isgelisaan oo rabbihin ka cabsataan waxaan dulliga ah iska dulqaada وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتعد بد ما سنتهي برنامجka diirada jamcahan dhageystayaal toddobaadkan halkaas ayaan ku soo gabagabeenaya waxa barnaamijka toddobaadkan marti ku ahaa ibnu muflix iyo cazaam axmed oo labadoodaba ah xeeldheerayaal la socda arrimaha ka taagan dalka soomaaliya waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegaystayaasha aaraahda soo dhiibtay kuwo kale fursadda ayaa noo saamixi weysay inaan soo gudbinno afkaartiina diyaarinta barnaamijka toddobaadkan waxaa gacan weyn iga siiyey wariyahena maxamed cali aadan anigana waan idinla socodsiinayey dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها